aad baan ii salaamayaa dhammaantiin farxad way ku noo tahay inaan kusoo qayb galno xafladdan quruxda badan ee aan ugu dabaaldegayno kontineeshan guuradii xornimada ee gobollada koonfureed iyo isku darkii labada gobol ee soomaaliya ee ku midoobay jamhuuriyaddii soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii julaay kowdeedii aad bay ugu mahadsan yihiin qabanqaabayaasha xafladdan ee soo agaasimay quruxda badan aad baan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan guddiga qabanqaabada xafladda kowda dhuliyo aad bay ugu mahadsan yihiin intii ka qayb qaadatay kulligood meesha ka wada xusi karo intiina kasoo qayb gashayna oo timide nagala soo qayb qaadatayna idina aad iyo aad baan idinkugu mahadnaqayaa waxaan runtii runta halkan rabaa aad ugu mahadnaqo kooxda waa beri puntland iyo shube oo runtii aan isleeyahay intay yidhaahdeen baa ku filayde hadda khudbad in laga daba akriyaa oo la yidhaahdaay wax badan soo kordhin weyso hadday hanuun ahayd hadday soomaalnimo ahayd hadday fariin ahayd iyadoo wanaagsan oo qurux badanoo ay ku cabirayeen sugaan iyo heeso ayay inay yidhaahdeen iyana aada iyo aad bay umahadsan yihiin wax badan inaan ka idhaahdo ma rabo maalintan because waxaa weeye sababta waxaa weeye kulligiin waa wada ogsoontii waana wada taqaanaan shan iyo konton sano ka hor ayaa soomaaliya ay xornimadeedii ka qaadatay eegumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga lana sameeyey jamhuuriyaddii soomaaliya ee koowaad marka konton iyo shan sano ka hor dadka soomaaliyeed maxay ahayd rajadoodu maxay ahayd himiladoodu maxay ahayd hamigoodu inay gaaraan konton iyo shan sano ka bacdi maxay filayeen inay inay gaaraan maxaase hadda ee jira oo maxsuulkiis ka soo baxay xornimadaas konton iyo shan sano ka bacdi maxuu yahay marka markaanu taa isu isu eegno isu yani isu qiimayno oonu aragtidaasi aan rogrogno ee waxaa noo soo baxaya runtii in ay xornimadeedii gaasir noqotay in gobonnimadeedii ay kala dhantaalantay in konton iyo shan sane ka bacdi maanta soomaaliya ay daydayayso goobayso inay dib isugu soo laabato oo ay qarannimadeedii iyo karaamadeedii iyo sharafteedii dib usoo ceshato welina ay la-dahay oo aanan runtii aada moodaba sida madax duqeynku sheegay inaanan dambaheedii hayninba lixdankii cali sugulle oo fanaan oo taqaanaa waa kii lahaa hawdow magacaaga haybso calankaaga hoo wajeeray haybso calankaaga cali sugulle markaas wuxuu ka fakeraya haw hawdii reseferia waa garanaysan soo maa maanta etoobiya ka tirsanyay wuxuu lahaa hoo wajeeray haybso calankaaga wajeer waa garanaysaan soo maa xaggee ku taallaa taas fakarka jiray iyo aragtida jirtay taasay ahayd hamiguna kaasuu ahaa soomaali isu timaada shanta soomaaliyeed ee calan wada qaadatay ee midowda ayay ahayd maantana waad u jeedaanoo labadii keliya ee lixdankii isu yimid ayaa isla oo kala tegey oo kala irdhoomay marka taas ayaa keenaysa runtii inay noqoto dhanna inaan dabaaldegno oo dad xoraa nahoy hadda maanta ingiriis iyo talyaanina haystaa ma jiro dhanna aada moodo in sida dadka qaarkood ay xuseen in aada moodaba hadda gumaysi maskaxeed oo aada u liitaahay in uu runtii nahaysto ayaad moodaa rajadii maanta jirtay iyo maanta meesha aan marayna markaan eegno waxaad moodaa in ay runtii aada iyo aada u kala fog yihiin konton iyo shan sano waa wakti badan laakiin waxaad qiyaastaa kalabar oo bar shan iyo labaatan sano ayay hadda maraysa intaan dowlad laanahay shan iyo labaatan sano ayay maraysaa inta dowlad soomaaliyeed oo dhab ah dalkii waa jiraa calinkii waa jiraa laakiin dowladnimo taam ah oo dhab ah oo soomaali oo dhan ah oo mid ah oo meel u wada jeedaahay maanta ma hayno nin baa laga sheegay ajikabala kumana soo aadaan waxaad moodaa marka iska daa in aanu dhibaatatana haysata iyo meesha aan marayno iyo himaladeednu meeshii ay ahayd inaanu joogno markii laga soo tago waxa weeye waxaa runtii ood moodaa inay dadka niyadda kasii dirayso idadilada inay sii yaraynayso fakirka maanta jira markaad aragto ayaad marka waxaad quusanaysaa runtii in shan iyo labaatan sano oo dambe aad moodo ilaahay naga najeeyo laakiin waxaad moodaa inaana runtii taladiiba aanan haynin oo aan waxaan soo marnay iyo waxa ay ahayd inaan ahaano midna aana fakirkeedii aanan haynin iyadoo ee, sida muuqata marka ee, waxaad moodaa hadda inta inta aad moodo silaca inay ku wada joogtaan inay ku wada joogaan ayaad moodaa inay sii kala tegi doonto haddii aan waxaa laga bedelin fikirka maanta jira